barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gagaban sagaal iyo tobanka labiiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m yada geeska africa
waa duhurnimo talaado ah bisha disembarna waa sideed sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda duhurnimo aanu ugu talagalnay dhallinyarada waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah qaadku wuxuu dhibaato aad u badan ku hayaa nolosha iyo dhaqaalaha bulshada hase ahaatee dadka qaarkood ayaa iyagu u arka qaadka aragti taas hore ka duwan daroogadka xun oo adduunka laga isticmaalaa jira qaadku waa quud awliyo moogta markaa waxa diidan qaadka horteed baa lasoo cunaya qur-aanka lagu akrinayo lagu soo jeedi jira qaadka ma hadduu ceeb yeesha waxaa kale oo ismaaciil oo aanu dhegaystayaashu haynaa muxuu yidhi b k
haddaad nasa tahay nimcooy naftii ku jeclaydu soo noqo haddaad nacab tahay miya niyadda hayga dilina sii soco
dabcan dee dhegaystayaashu waxay filayaan tolo nimco yaa siina maxay ugu jawaabtay
naftan caashiqu yeeshay raggaba kaa naawulaysaa xataa anagu qowmiyaala yaa xabiibi
waa adaraha halkaasi ka dhacay sheekooyinkaasi barnaamijkii sayniska iyo teknolojiyadda iyo qodobo kale oo xiso badan ayaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta oo aad ka dhagaysataan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
hogaamiyaasha dalka yeman ee mucaaradka xootiyiinta iyo ciidamada dowladda ama xukuumadda dalkaas ka jirta ayaa la filayaa in ay dib u bilaabaan wada hadallo islamarkaana ay bilaabanto toddoba casho oo xabad joojin ah kadib marka ay ku kulmaan kulanka ka dhacaya dalka switzerland madaxweynaha dalka yeman cabdirab mansuur al haadi ayaa waraaq u diray qaramada midoobay isaga oo u sheegay in uu diyaar u yahay in la kordhiyo xabad joojinta haddii ay aqbalaan xootiyiintu milatariga maraykankana waxay sheegeen shalay in weerar xagga cirka ay ku dileen laba hogaamiye maleeshiya oo ku kala sugnaa soomaaliya iyo libiya afhayeenka pentagonka kabtan jeff davis ayaa sheegay in labadii disembar ay weerar diyaaradahoodu ka geysteen soomaaliya ay ku dileen cabdiraxmaan sandheere oo ahaa taliyo sare oo ka tirsan al-shabaab iyo laba nin oo markaasi la socdo saaxiib la ahaa sandheere ayaa sidoo kale loo yaqaanay cukaash sidoo kale waxay sheegeen in markaasi ay xaqiijinayaan in diyaarad markaasi ka mida diyaaradaha maraykanku ay iyana bartilmaameedsadeen nin lagu magacaabo abunabil oo markaasi ahaa madaxa kooxda isis ee dalka libiya bishii hore
duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan falastiinay mar dhaweed horta aad baad u shaaciranaysa lakin waxaan kaa sugaya xagga dambe sheekadan soo socota waxay inta badan la xidhiidhaa dhinaca timo jarashada oo kale oo dhalinyarada soomaalidu waxay aada u jecel yihiin muuqaalada tviyada ama warbaahinta ay ka arkaan noocyo ay u arkaan inay tahay dee xadaaradda habka loo loola jaan qaadayo ismaaciil oo wakti aan malaha dhaweyn waxaan maqli jiray sida boobkao kale iigu jar waxa uu muusiga boobkao kale dad markaasi ciyaari jira malaha si gaarahay ahayd timo jarashada waxaa jiri jirta nooc la yiraahdo jeego oo timaha gadaal loo yareeyo inta horena loo badiyo laakiin dibta waxay ka haysataa waalidiintiiba iyana waxay u arkaan ha qofkii inuu halaabo marka loolan ba halkaa ka jira guud ahaan dhaqamada dunidu waa saas waxaa laga yaabaa dhaqamada qaarna waa ay soo noqdaan waxaa dhici karta in nooc ka mida saraawiisha eleventiga la dhihi jiray oo lugaha maaragtay inta hoosena u waaweynaa inta korena u waaweynaa oo malaha toddobaatemeeyadii ka mid ahaa waxyaabaha dadku ay aadka ugu labistaan in mar kale ay dib u soo noqdeen marka waalidkii waagaas surwaalkaasi qaadan jiray maanta la joogo marka wiilku uu qaato midka la yidhahdo skiniga ama aadka u dhuuban ee kala baxaya laakiin markii la gashtana laakiin korka ku dhegan oo kale inay iyagu la yaabaa laakiin iyaga laftirkooda leh saasaa loola soo yaabay waa toddobaatanadii oo dib loo soo celiyey warbixin amuurtaas ka hadlaysa waxaynu ku eegeyna ayaynu kaga hadli doonaa waxaana magaalada boosaaso kasoo diray wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyo weliba magaalooyin kale oo ka mid a gudaha soomaaliya ayaa dhallinyarada ay u jartaan qaababkan cusub ee ka duwan dhaqanka soomaaliyeed waxayna u arkaan kuwa u jaran si casri ah oo la janqaaday hadba sanadka lagu guda jiro maxamuud xareed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada boosaaso ee timajarashada cusub u arkaa horumar la gaaray waxaana uu ka sheekeynayaa waxa uu ku doortay qaabkan uu u jaran yahay iyo weliba dhibaatooyinka uu kala kulmo run ahaantii sidan aan hadda anugu jaranahay anaa doortay waana dookayga micnihi waxayna la socotaa casriga haddeer labada kun iyo shan iyo tobanka marka sidaa daraaddeed anaa jeclaystay sababtoo ahna waa dookayga inaan saa u jarto waxaad arkaysaa kuwa anugu hadda saan u jarana sida dee kuwo magacooda ku qorta laakiin nasiib xumo hadda meeshan aan joogno ra-iislayaasha horumarka maysan gaarin mana yaqaanaan xoogaa adigu caqabado waa lakala kulanaa oo dadka micnihii adigu dad aan dimuqraadiyadda iyo micnihii xorriyadda qofka uu leeyahay aan waxba ka garanayn inay kuu yeedhaan ku yidhaahdaan sidanaa u jaranaysaa ama sidanaa tahay waa khalad waxaasi aniga ila muuqato waayo qof kasta juiskiisa iskale wuxuu doonu sameynayaa suu doonu timihiisa u jaranayaa marka caqabado xoogaa waa lagala kulmaayo oo dad aduu qof kuu yeeray adoo suuqa maraya dad faraha kuusoo fiiqfiiqaya kudhaca kaasiya waa aragnaa waxaas kasakow dookha dhallinyarada xilligan ee timajarashada qaabka ka duwan noocii hore waxaa barbar socda dhibaatooyin soo gaara dadka ka shaqaysta timajarashada ee loo yaqaano ra-iislayaasha waxayna kuu sheegayaan in xilliyada qaarkood ay dhibaato ka soo food saarto waalidka dhalay wiilasha ay u jaraan oo xitaa mararka qaarkood dhibaato u geysta sida uu sheegayo maxamed maxamuud yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata timajarista adigu waxyaalaha waa dhibaato waa badan tahay iyo dhowr jeer waxyaala soo gaadha mar ay jartaan oo ciyaalku dhallinyaradu ay jartaan oo dadan intay jartaan oo siay doonayaan ugu jartaan ama xiirtaan ama yeysan isxiireene mar ay lacagtaba kaala cararaan waa jirtaa mar waxaa jirta intaas ay si aan macquul ahayn ama magacyo noogu qor ama nacaacadeeyo waxaa si aan islaamku u jaran karan ay u jartaan hadhow waalidkooda oo xanaaqsan oo kudha maxaa cunugeyga sidan ugu soo gasho maxaad iyagoo xanaaqsan oo dhiigkana isku ridaya ay yimaadaan hadhow cunugii markii aad magaranaysaa aad ay meeshay wada yimaadaan goobtii shaqada isagii cunugii waalidka haddana isii qabsadaan waalidku waxay leeyihiin cunugeyga lacag markii hore lacag ka qaaday sidan adaa yeelay sidaad lacagtii hore aad ugu jirtay haddeer nagu jir marka anaguna wax hadhiba ma gelina maadaama meherad joogno sidaas u dhamaynaa isbeddelka dhallinyarada dhinaca nolosha kuma koobno oo keliya timajarashada qaabka cusub ee xitaa waxaa meesha ka baxday labiska dhallinyarada oo hadda isna meesha ka saaray astaamihii iyo weliba dhaqankii lagu yaqiinay dhallinyaradii hore waxaana dhallinyaradu ay hadda xirtaan maryo ku dheggan kuwa aan la ekeen iyo socodkoodii oo uu beddelay labiska xilligan cusub waxaana arrimahaasi v o a u faahfaahiyey cali cumar maxamed oo in muddo ah u soo joogay haddaan ka hadlo barnaamijkan v o a anooga mahad celinaya dhibaatada ka haysata timajaridda ama mataqaanaa labiska dhalinyarada ah dhalinyaradu mataqaanaa waxay la socdaan mataqaanaa shaashadaha caalamka iyo mataqaanaa hadba waxa soo baxay bay xiiseynayaan marka caqabadaha ka haysta waxa weeye iyo waalidkii dhalay dhalinyarada kuma faraxsanaa inay mataqaanaa ay la yimaadaan dhaqankeena wax mataqaanaa kasoo horjeeda sidaa daraaddeed dhalinyarada waalidka maadaama ay kasoo horjeedaan dhaqanka mataqaanaa ay dhalinyaradu la yimaadeen dhalinyaradii mataqaanaa suuqa markay marayaan meelaha laisugu yimaado oo kale waxay kala kulmayaan dhaqan ah ma iska daysan matanahay waxaa jira wacyigelinno kala duwan ay culimmada u jeedinayaan dhallinyarada xilligan ee qaabka casriga u jarta timaha iyo weliba kuwa u labistaa sheekh cabdiweli jaamac faarax oo ka mid ah culimmada boosaaso ayaa dhallinyarada uga digay dhaqankan cusub isagoo ku booriyey inay ku dhaqmaan sida ay diintuna farayso waa arrin jirtaa oo maaragtay dhaqanka inuu maaragtay laga fogaanayo dhallinyarada si waxay u xiiranayaan qaab aan fiicnayn shareecada islaamka aysan qabin waxay u labisanayaan qaab ay dad kale uga danayaan ummaddan muslimiinta ah ama ninkan qofkan muslimkaa gabar iyo wiil wuxuu doona ha ahaado waxaa loogu talagalay oo shareecada islaamku ay maaragtay tustay cid uu ku dayanayo rabbi subxaanahu watacaala wuxuu soo diray rasuul wuxuu ku rasuulkaasi wuxuu hanuuninayaa basharka ayo adduunka wuxuu u yahay raxmad isaga ayaa ku dayasho mudan sida uu u labisan jiray siduu u socon jiray guriga siduu u geli jiray iyo siduu uga bixi jiray intaba in ay isaga lagaga daydo ayaa muhiima dharka siduu u gashan jiray inaad u gashato dharku inuu yahay dhar maaragtay adiga cawradaada asturaya aan kugu dheganayn inuu yahay madaxa sidaad u shallaysanayso iyo sidaad u xiiranayso intaba waa inaad shareecada islaamka iyo dhaqanka wanaagsan ee ummadda muslimiintu ay leeyihiin inaad ka qaadato ayaa muhiim ah ma aha inaad kaga dayato nin ama isaguba nolosha ka dhacsan iyo dhinacyada hadduu xiirto ama magac ku qorto adna aad ku qorato waa wax arrin aada u fog muslim baan ahay cidda aan ku dayanayana ma aqaano maalinba ciddii aan doonaan ku dayanayaa kuu ahaan mayso yuusuf maxamuud yuusuf v o a boosaaso
halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhalinyarada maanta wixii ra'yi ah wixii tala ah iyo wixii su-aale ahba dhegeysan waxaad noogu soo diri kartaan emailkeena oo ah somaali ad v o a news dot com ismaaciil qaadka ama jaadka waxa uu ka mid yahay dhibaatooyin ay ka cawdaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaana marka laga hadlayo dhaqaalaha ku baxa iyo waktiga ku baxa cunista qaadka oo kale dalalka soomaaliya iyo jabuuti ayaa waxay malaayiin dollar uga baxdaa ayaa leeyahay ganacsiga qaadka
waan gartay marka bulshaduna aragtiyo kala duwan ay ka qabaan qaar waxay sheegaan in ay reera ka korsadaan gaar ahaan dumarka iibiya haba ugu badnaadaane in dhaqaalahooda uu ku xiran yahay ganacsiga jaadka ama qaadka oo haddii markaasi ay ganacsigaasi aanu jirin aan caruurtoodii dab loo shidaynin waan gartay laakiin dhinaca kalena dumar badan iyo qoysas badan ayuu dhibaato ku hayaa dabcan suugaan badan gabayo heesana waa laga sameeyey welibana dee qolona murqaankii aada ugu raadisa waxaad kuleeyihiinba ha ya inkastoona l dibadda maa lanaga maqlaya
warbixintan waxaa magaalada jabuuti nooga soo dirtay waryaheena filson axmed cabdulaahi haddaba qormada maanta waxaynu ku eegsan doonaa qaar ka mida bulshada qaybaheeda kala duwan ee uu qaadku siyaabo kala duwan u saameeyo waxaa martiyaygu ah waa in la kadeedan howlaha qaadkuu keeno qoyskeeda haweeney qaadka cunta wiil dhallinyaro ah oo kasoo horjeedo qaadka iyo haweeney qaadka iibisa sidoo kale waxaan wax ka weydiinay abooinka daada le maxamed muumin aboobe haddaba horta waxaan ku bilaabi doonaa hooyo la kadeedan qaadka uu odaygeedu qaadka cuno hooyo waxaan ku weydiiyey saamayn intee lagayu qaadku ku leeyahay reerkaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ku nool wadanka jabuuti wadanka jabuuti ka mida waxaan leeyahay ayaan darida dhada reerka baabiisa waa qaadka taasoo ka mid ah odaygayganu mushaahro yar buu qaataa sideed ciyaalana waan ku haystaa dee maalintuu soo qatay mushaarada yar maqaadleyda moogeyn mise anagu moogeyn anigu waxaan leeyahay hanalaga tirtira jaadka haddaan hooyada jabuutinahay anigu waan kasoo horjeedaa waa reer baadiis dhaqan buu dhaqan xun yahay ma fiican adigu qaadka waad cuntaa maxaad ka faa'iidaa qaadka anigu waan cunaa qaadka wax dhibaato lagu geystaa ma jirto qaadka ma ogtahay waxa weeyaan awlaadayda iyo reerkayga wax baabiis soo yimaada ma arko anigu waayo markaan cuno because naftaydu diiriyaa waan ku shaqeeyaa caruurahaygana waan ku haystaa reerkaygana waan ku haystaa wax dhibow aniga ii keenaa ma arkin qaadku daroogaka xun oo adduunka laga isticmaalaa jira qaadku waa quud awliyo ma ogtahay marka waxa diidan qaadka horteed baa lasoo cunaya qur-aanka lagu akrinayo lagu soo jeedi jiray qaadka ma hadduu ceeb yeesha dadkan waxaan leeyahay war xumatashiilka wada joojiya anigoo in kadeersaa loo joogo afka ku haya qaadkana cunaya wataa dhinaca kale wiil kasoo horjeeda qaadka ayaa isaguna fikirkiisa ka dhigtay waxaana weydi horta jaadku wax faa'iido u leeyahay lama odhan karo way jiraan qoysas ku nool oo iibiya laakiin wax faa'iidaa uu dadka cunaya u leeyahay haba yaraatee ma jirto jaadku waxa uu khasaariyaa waktigaaga oo qaali ah waxa uu dilaa naftaada waxa uu kaa dhammeeyaa maalkaaga odayaal baa jira ubadkoodii oo gaajoonaya ku barjeeya lacagtii ay soo heleen marka jaadka aan wax faa'iidan ku sheegi karaya haba yaraatee ma jirto walaalaha barjeeyana waxaan uga ducaynaya inu ilahay ka soo jeediyo waayo ma jiro jaadku dawo uu yahay waa dhibaato uu ku haya dadka soomaaliya waxay tirahdaan ba noloshu ku nool yahay nolol mood waa kii soomaaliduna hore uga hadashay abwaankii weynaa lahaa soo qaada qaantana ha bixin qaada oo adigaa leh marka qaadka wax faa'iido u leeyahay dhibaatada uu dadka ku haya maahayna wax faa'iido u leeyahay ma jirto sidoo kale waxaan wax ka weydiinay aboonka daada le maxamed muumin ababe bal maxamed adiguna fikirkaagan ku salaysan qaadka sideed u aragtaa waa mahadsan tahay fisan qaadku wuxuu kamid yahay dhibaatooyinka ku habsaday dhalinyarada geeska afrika oo dhan reer intuu dumeeyey wuu dad kala geeyey duni abaareeyey ee bartii qaadka dhalaha loo daadsay uu jacayl diriyey laba isdoonaysa kala dareensiiyey dooniya kala saaray dhalin intuu daadsay uu dugsiga seejay ruuxna kama daahna doodi kama taagna anugu dhallinyarada soomaaliyeed oo dhan baan gudigaya waxaan leeyahay ka tashada qaadka oo waa kii hadraawine lahaa ka soo baxa heelka qaadka ugu dambayntii ayadana waxaan wax ka weydiinay haweeney qaadka iibisa anigu waxaan ahay hooyo hooyada ka mid ah magaalada degmada jabuuti ku nool waxaan ahay dumarka iibiye ka ganacsada jaadka qaadka marka anigu waxaan leeyahay qaadku aad baan anigu u taageersanahay waayo noloshayda iyo reerkaygaa ku xidhan iyo adduunka sideed iyo toban carruuraan dhalay anigu yaa waxa weeyaan carruurtaydu iminka toban baa imnool tobankaygaa carruuraan ku biishadaa odayna iima shaqo tago inanna iima shaqo tagto isagaan ku noolaha meel laydhaahoo lagu iibiyaan tagaa maalin walba kasoo qaataa jawaanada yar waan iibiyaa dadkana waan amaahiyaa oo dadka mushaarkoogaan ku qoraa xasan axmed cabdilaahi magaalada jabuuti
falastiin dee horta qaadku dhibaatooyin badan buu bulshada ku hayaa waadna maqlaysay marka bal bal- bal heestan een, qaadka waxaan filayaa filsano waa tolo bixintiisii soo dhammaysay waan gartay cododka macaan ee b k iyo nimca ismaaciil oo naga dhexgeli
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal
anuurkii indhaha iyo nafsaha nafsa raxadeedu sidaan kuhu nugu lahay niyadahadu ma ogtahay sidaan kuhu nugu lahay niyadahadu ma ogtahay
barnabarka caashaqo inuu igu nagaado barnabarka caashaqo inuu igu nagaado nolosha balla'aanta inaan nacayo ma ogtahay nolosha balla'aanta inaan nacayo ma ogtahay
naxdini li'i haatunu baahan naxariis ladaya
leecaw jacayli waxaana wilaaqay
naxdini li'i haatunu baahan naxariis ladaya
leecaw jacayli waxaana wilaaqay
neecaw jacayliyo waxana walahee waa kaas hadda waa waa isku dhameeyeen nimca iyo iyo b k ismaaciil halka wax wacdaraa ka dhacay maxay noo Wacdaraa xiga ka Een, markana dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii science science-ka iyo teknolojiyadda barnaamijka waxaa noo soo diyaariyey oo markaasi nala socodsiinaya wariyaheena xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubintii sayniska iyo teknolojiyada ee barnaamijka dhalinyarada maanta diyaaradaha yaryar ee aan duuliyaha lahayn ee dronska loo yaqaano oo dhowaan soo baxay ayaa dhalinyarada mustaqbalku ay fursado shaqo ka heli karaan nolosha cusub dhalinyarada iyo khubarada taqaana samaynta iyo hagista diyaaradahaasi ayaa lagu wadaa inay arrintaasi ka faa'iidaysan doonaan mustaqbalka qaar ka mida jaamacadaha dalkani maraykanka ayaa durba bilaabay in kuliyadaha waxbarashada ee shahaadooyinka sare bixiya lagu daro barashada cilmiga la xidhiidha teknolojiyada diyaaradaha droniska ee aan duuliyuhu wadin jaamacadahaasi waxaa ka mid a jaamacadda gobolka washington ee galbeedka dalkani maraykanka qaar ka mid a dhallinyarada oo arrintani ka warramaya ayaa sheegaya in markii hore aanay wax muhiima u arkaynin in shaqooyin lagu heli karo diyaaradahan yaryar ee aan duuliyuhu wadin laakiin markii dambe ayaa ardaydu waxa ay arkeen shaqooyin la xidhiidha arrintaasi oo shaqaale loo raadinayo shirkadaha filimada sameeya iyo saynisyahanada cilmi baarista sameeya iyo weliba qaar ka mida shirkadaha ganacsiga ayaa aad u danaynaya inay adeegsadaan diyaaradahan droniska ah oo u baahan dad xirfad leh oo hagi kara haddii ay ciladi ku timaadana hagaajin kara dhinaca kalena waxaa jira shuruuc la xidhiidha adeegsiga diyaaradaha droniska oo ay ku howlan yihiin sharci dejiyayaasha maraykanku waxaana iminka ahaan uu xafiiska federaalka ee maraykanka u qaabilsan duulista sare uu si kumeel gaar ah u siiyaa rukhsado kala duwan shirkadaha kala duwan oo si gaar ah uu u bixiyo cabsida ugu badan ee laga qabo sharciyadan ayaa waxaa ka mid ah sida loo ilaalin lahaa ammaanka iyo sidii ay diyaaradahaasi looga reebi lahaa in lagu rakibo kamarado oo laga duubo muuqaalo guryaha dadka waxaa kale oo jira in la rabo in laga hortago shilal hawada ka dhaca waxaana lagu wadaa horaanta sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka inay soo bixi doonaan sharciyada ogolaanaya adeegsiga gaarka ah ee diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee loo yaqaano dronska qodobka kale ee aan xubinta sayniska iyo tiknolojiyada ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan kusoo qaadanayno ayaa ah cilmi baadhis lagu soo bandhigay dalka denmark oo sheegaysa in cabitaanka bunka ama kofeegu uu ka hortegi karo cudurka macaanka gaar ahaan nooca loo yaqaano type two cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda arhos ee dalka denmark ayaa sheegaya in cilmi baadhis ay sameeyeen ay ku ogaadeen in cabitaanka laba ilaa afar koob oo bun ah maalin walba uu ka hortegi karo xanuunka macaanka amaba sonkorta noociisa loo yaqaano taigtuga cilmi baarayaasha ayaa sheegay inay ogaadeen in laba maado oo bunka ku jirta oo lagu kala magacaabo cafistol iyo cavic icid ay ka hortegi karaan xanuunkaasi xanuunka sonkorta gaar ahaan nooca type twoga loo yaqaano ayaa ah mid keena in sonkorta glucosta dhiigga ku jirta ay ka sarrayso xaddigii loogu talagalay taasi oo ay sabab u tahay iyada oo qofku aanu lahayn hormoonka insuliinka oo kontaroola xaddiga sonkorta glucosta waxaana uu xanuunkani horseedi karaa haliso caafimaad sida idhala-aanta ama keliyaha oo fadhiista iyo wax lamida khubarada ka soo jeeda dalka denmark ee daraasadani soo bandhigay ayaa sheegaya in cilmi baadhistani ay horseedi karto in la helo dawo lagu daaweeyo macaanka amaba lagaga hortegi karo intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil xubintii sayniska iyo teknolojiyadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta tani kulaanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliya
ismaaciil haye bunka waxaa la yidhi wuxuu u fiican yahay macaanka de anaga horta iskuma wanaagsaninba had- marka waxaa rabta in la yidhaahdo shaaha de aniga shaaha iya kugu bedela imka dar xuseen baan maanta dhan lahaa xagga dambe filayo lahaa shaahuna waa daawo inuu yidhaahdo Marka shaahi uu ka tegay.
marka waxaa filaya shaaha qudhisu ku qoraaye Aha.
waraaqdan dhammaystirin hay shaaha kuma jirin bunku ahaa markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya axmed cali sheekh
hay-adda dambimbaarista dalka maraykanka f b i-da ayaa waxa ay baaritaan ku haysaa madaxweynaha fiifa saab balaater sababo la xidhiira kaalintii uu ku lahaa fadeexad laaluush oo gaaraysa boqol milyan oo doolarka maraykanka ah shirkadda suuqgeynta ciyaaraha ee loo yaqaano i s l ayaa waxa ay bixisay lacag boqol milyan oo doolara oo la siiyey saraakiil sare oo ka tirsan fiifa oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee fiifa jawo heveland iyo sidoo kale madaxa fulinta fiifa ricardo taxera taabadelkeeda ay shirkadda i s l waxaa loo damaanad qaaday xuquuqda telefishinka iyo suuqgeynta ay xiriirka kubadda cagta adduunka ee fiifa sannadihii sagaashamaadkii balaater waa uu beeniyey eedeymahan cusub eedeymaha cusub ayaa waxay imaanayaan maalmo u yar kadib markii laba sarkaal oo sare oo ka tirsan xiriirka kubadda cagta adduunka ee fiifa lagu xiray dalkii switzerland kadib codsi ka yimid maraykanka oo ku saabsan inay ku lug lahaayeen fadeexad musuq maasuq xidigii hore ee kubadda cagta ingiriiska david beckham ayaa rumaysan koobka adduunka ee sannadda laba kun iyo labaiyo labaatan oo loo qoondeeyey inuu ka dhaco dalka qatar uu ahaado in dalkaasi lagu qabto inkastoo ay jiraan tuhno ku saabsan qaabkii loogu guulaystay hanashada inqabashada koobkaasi saraakiisha dalalka maraykanka iyo switzerland ayaa dhowaanahan waxa ay baaritaan ku hayeen eedeymo ku saabsan in la musqu-maasuqay gorgortankii ay dalalka raashiya iyo qatar u galeen qabashada koobabka adduunka ee laba kun siddeed iyo toban iyo laba kun iyo labaiyo labaatan haseekee david beckham ayaa waxa uu sheegay in haddii musuq maasuquu jiro iyo haddii kaleba ay tahay in dalalkaasi ay sii ahaadaan kuwa qabanaya koobabka adduunka ee iyo maadaama ay ku guulaysteen taasina ay tahay mid u baahan in aan la bedelin dhinaca kalena caawa waxaa dhacaya kulamadii ugu dambeeyey ee wareega koowaad ee koobka horyaalada yurub haddii aynu ku horeyno gruubka b waxaa is arki doona kooxaha b s v einhoven oo marti gelin doonta kooxda siskey moscow naadiga manchester unitedna waxay u safri doonaan dalka jarmalka halkaas oo ay kula cayaari doonaan kooxda wolfsburg gruubkan waxaa hogaaminaya naadiga wolfsburg oo leh sagaal dhibcood manchester united waxa ay leedahay sideed dhibcood b s v toddoba dhibcood kooxda siskey moscow ee dalka ruushkana waxa ay leedahay afar dhibcood oo keliya saddexda kooxood ee ugu sarraysa gruubkan ayaan weli xaqiijin inay u soo gudbaan wareega xiga naadiga wolfsburg oo marti gelinaysa manchester united waxay u baahan tahay oo keliya barbardhac si ay ugu gudubto wareega xiga manchester united waxay u baahan tahay inay hesho badis ama ugu yaraan ay hesho barbardhac balse naadiga b s v laga adkaado kooxda b s v einhoven waxay u baahan tahay inay badiso si ay ugu gudubto wareega xiga gruubka e kooxda shaktar duneski waxay u safri doontaa kooxda baris saint german halka real madrid ay marti gelin doonto naadiga maalmo gruubkan waxaa hogaaminaya kooxda real madrid oo leh saddex toban dhibcood baris saint germanna waxa ay leedahay toban dhibcood labada kooxba waxay u gudbeen wareegga lix iyo tobanaad ee koobka horyaalada yurub gruubka c kooxda banfica waxay la ciyaari doontaa naadiga atletico madrid halka kooxda galatasaray ee dalka turkiga ay marti gelin doonto naadiga f c astana gruubkan waxaa hogaaminaya kooxda atletico madrid oo leh toban dhibcood banfikana waxay leedahay sidoo kale toban dhibcood labadan kooxba waxay u gudbeen wareega xiga hase yeeshee kulanka ay ku cayaarayaan dalka bortugiiska waxa uu ku saabsan yahay cidda kaalinta kuwaad uga soo bixi doonta gruubkan gruubka d kooxda manchester city waxay marti gelin doontaa naadiga brushi moncheladbach ee dalka jarmalka halka naadiga zavilla ee dalka sbain kula cayaari doonta kooxda yuventus gruubkan waxaa hogaaminaya naadiga yuventus oo leh koo iyo toban dhibcood manchester cityna waxay leedahay sagaal dhibcood labada kooxba waa ay gudbeen hase yeeshee waxaa ciyaarta ugu dambaysa labadan kooxood ay la kala ciyaari doonaan naadiyada sevilla iyo brusi muchladbar ee noqon doontaa mid go'aamisa kooxda kusoo gudbaysa kaalinta koowaad haddii yuventus ay adkaato iyada ayaa kaalinta koowaad kusoo bixi doonta haddii laga adkaadase oo manchester city ay adkaato waxaa kaalinta koowaad kusoo bixi doonta kooxda manchester city xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh aad buu u mahadsan yahay falastiin ku aragtidaadii sow caashaq ma helen anfacada la cuno iyo maxaad ugu luuqayn weyda horta falastiin ya maxaad ugu luuqayn weyda fanaankaan luuqada u deena mise waxaad tir fanaaniintii marka ereyad unbaa soo qaadanaa codka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabiya cabdiqaadir sheekh cali sanka guud ahaana ismaaciil idaacaddii duhurnimo intaas ayay noogu egtay tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayn waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aku aragtidaadii sow caashaqi ma helin misna cudur xanuunliyo sow ciidi muu balin anfacada la cunay iyo sow ceelkiisa mado'in cabitaan la daayo cunahaba ma mariye anfacada la cunay iyo sow ceelkiisa mado'in cabitaan la daayo cunahaba ma mariye عاد خليت يا غي عالم سنة وحدنا يا غي عوض أنا أنا أنا عوض أنا كده إنه عاد خليت يا غي عالم سنة وحدنا يا غي عوض أنا أنا أنا عوض أنا كده adiguna adiguna safra ceeb laaye cudurka mayla qabka calanka mayla sida calabka mayla sugtaa mise kuman cajabin ani kuman cuntamin laan jabin heesayaa adiguna adiguna shaqra ceeb laaye كميلة قطنا على كميلة كده على كميلة كده مثلكما عتب أنكما حكم إقلال كانت هيك هي aku minacsigaagii sow indhuhu kuma calman dabadeed caloosiyo sow cadliga uma gudubin aku minacsigaagii sow indhuhu kuma calman dabadeed caloosiyo sow cadliga uma gudubin iyana codsigoodii sow qalbiga uma celin nacabir wuxuu yidhi xajib weeye gabadhiye iyana codsigoodii sow qalbiga uma celin nacabir wuxuu yidhi cajab weeye gabadhiye inuu cadabku udub